بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dagaallada u dhexeeya maliishaadka dacmu sariic iyo ciidanka suudaan oo weli halkooda ka sii socda iyo tobanaan suudaaniyiin ah oo saacadihii la soo dhaafay lagu dilay duqaymo ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin oo soo bandhigtay muuqaal muujinaya dhoolatus ay samaynayaan ciidankeeda islamarkaana fulisay howlgallo kala duwan oo lagu naafeeyey maliishaadka xukuumadaha ridada maali iyo burkina faso maxay tahay howlgalka qarsoodiga ah ee ruushku doonayo inuu uga aarguto reer yurub maxaase ka jira digniinta isxigxiga ee ka soo baxaya sirdoonnada reer galbeedka duqaymo lagu dilay in ka badan afartan qof oo filistiiniyiin ah oo xalay ka dhacay magaalada khaza toddobaatan iyo laba sac gudahood xuutiyiinta oo mar kale dhulka soo dhigay mid ka mid ah diyaaradaha dowladda maraykanka iyo washington oo dhankeeda sheegatay mas-uuliyadda howlgallo cusub oo ay ka fulisay badda cas maamulka gumaystaha yahuudda oo la kulmay fashil sirdoon kadib markii muqaawamadu ay xaqiijiyeen inuu nool yahay maxamed addayf oo ay yuhuuddu sheegeen inay ka takhalluseen xilli aasama dhanka caafimaadka ah ay ka jiraan dunida oo warbixinno soo baxay ay muujinayaan in xarumaha caafimaadda ee ugu ballaaran caalamka ay ku yaalaan meelo ka baxsan waddammada reer galbeedka haddaba maxaan ka ognahay dalalka ay ku yaalaan tobanka cisbitaalle ee ugu weyn dunida qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargaysyada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyoum لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى waa hagaag waa maalinimo talaada ah taariikhduna ay ku beegan tahay toddobada bisha rabiicul awal sannadda kun afar boqol afartan iyo lix hijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa waddanka suudaan ee dhacbariga qaaradda afrika weli waxaa ka socda dagaallo laayaan ah oo u dhexeeya jenaraalada kale ah cabdulfitaax al burhaan iyo xumeyti magaalada alkaahira ee caasimadda waddanka masar waxay maalinkii shalay ee martigelisay wadahadalla u dhexeeyey wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda kharduum iyo sidoo kale dhankiisa masar dhinacyada ayaa bayaan ay soo saareen waxa ay ku sheegeen inay ka wada hadleen xaaladda murugsan ee ka jirta suudaan iyo sidii dib loogu furi lahaa macbarrada isku xidha labadaasi dal si gurmad loola gaadho dadka ay gaajadu dilootay dhankiisa ergeyga maraykanka u qaabilsan suudaan ayaa maalinkii shalay wuxuu kulan kula qaatay magaalada caasimadda ah riyaad ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda sacuudiga dhinacyada ayaana sheegay inay ka wada hadleen xalinta asamada ka taagan suudaan dhammaan waxaa fashilmay wadahadalladii lagu doonayey in lagu gaaro heshiis si dagaalka loo joojiyo ilaa wareedyo ayaa soo wariyey in maalinkii axadda la dilay kow iyo labaatan qof sidoo kalena la dhaawacay lix iyo toban kale kadib duqaymo xoogan oo beegsaday suuqa magaalada sanaar duqaymahaasi waxaa geysanaya maliishaadka dacmu sariic iyagoo sidoo kale kow iyo toban duqayn ka geystay magaalada al abyad oo ah caasimadda waqooyiga kordofaan halkaasoo ay doonayaan in kooxda r s f ay la wareegto sidoo kale diyaaradaha dagaalka ciidanka suudaan ayaa maalinkii shalay ee isniinta waxay duqaymo xoogan ay ka geysteen bartamaha magaalada caasimadda ee kharduum iyo sidoo kale waqooyigooda ila wareedyo ayaana soo sheegay in ilaa afar qof ay wax ka soo gaareen duqaymahaasi marka laga soo tago khasaaraha maalinlaha ah ee ka soo gaaraya dadka suudaaniyiinta ah duqaymahan waxaa dhanka kale waddanka ka jira xaalad halis ah oo ay colaaddu dhalisay malaayiin suudaaniyiin ah ayaa waxay la ildaran yihiin nafaqadarro gaajada ayaana gaartay meeshii ugu sarraysay taasina waxa ay keentay in maalin weliba boqolaal kun oo dadka reer suudaan ka mid ah ay dalkooda isaga cararaan ayna micin bidaan inay aadaan waddamada deriska ah oo aan suudaan wax sidaa u dheerdhaamin marka laga reebo amniga ciidanka dowladda suudaan ee uu hogaaminayo jenaraal al burhaan ayaa sheegaya inaysan dagaalka joojin doonin oo aysan wax wadahadal ah geli doonin ilaa kooxdani fallaagada ah ay isu soo dhiibto dhanka kale arsef ayaa iyadana waxa ay taageero ka helaysaa dowladda ay ka mid yihiin imaaraadka carabta iyadoo xuduudda u dhexaysa suudaan iyo liibiya ay maalin weliba ka soo qulqulayaan boqolaal gaadiid ah oo wada hub leh nuucyo kala duwan iyo murtasaqo kuwaas oo laga soo dejiyey bariga liibiya oo uu gacanta ku hayo jenaraalka dhiigyacabka ah ee khaliifa xaftar sidoo kale kooxda dacmu sariic waxay ku kacayaan xasuuqyo aad u foolxun weerarada bahalnimada ah ay geysanayaan ayaana waxaa goobaha ugu badan ay ka dhacayaan ay yihiin gobolka daafuur oo ay horay uga jirtay colaad soo jireen ah
أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada waxaa alaaba halkan ka soo jeediya walaalkeen ilyaas cabdulaahi sii baad mahadsan tahay dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada caalamka oo ah xubin maalinle ah oo aan ku faaqidna dhacdooyinka ay wax ka qoraan qaar ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dunida waxaan ugu horrayn xubinteenna maanta ku daahfuraynaa qaar ka mid ah majalladaha ka soo baxa dunida ayaa warbixinno kala duwan waxa ay ka daabacayeen cabsi xooggan oo soo food saartay waddamada reer yurub iyo maraykanka kadib markii ay soo baxeen digniinno aanan la dhayalsan karin oo ka imanaya hay-adaha amni kuwaasoo tibaaxaya in ruushku uu dhowaanahan damacsan yahay fulinta howlgal culus sirdoonnada kala duwan ee reer galbeedka ayaa sheegay inay isku diyaarinayaan mawjado howlgallo qarsoodi ah oo laga yaaba inay fuliso unugta g r u oo taabacsan sirdoonka milatariga ruushka kuwaasoo la doonaya in lala eegto gudaha waddamada reer yurub iyo xitaa maraykanka sida lagu sheegay qoraal digniin ah oo f b i da maraykanka iyo hay-adda sirdoonka gudaha jarmalka ee b f v ay u direen dalalka xubnaha ka ah nato kooxdan ayaa damaceeda ugu weyn waxa uu yahay inay samayso weeraro isugu jira kuwa xagga internetka ah oo ay ugu dhacayaan kombiyuutarada ugu muhiimsan ee hay-adaha waddankan iyo kuwo ikhtiyaal ah oo nafta lagu dhaafinaya xubnaha ugu sarsareeya ee dowladaha reer yurub sidoo kale sirdoonka isbahaysiga nato ayaa howlgalkan ay fulinayaan g r u waxa ay u arkaan in xitaa uu beegsan doono halbowlayaasha dhaqaale ee reer yurub iyo washington midaasina loo baahan yahay in lagu baraarugsanaado lana diyaariyo qaabkii looga hortegi lahaa dabcan waa sida ay hadalka u dhigeene waxaa sidoo kale meesha aanan ka marnayn xusidna mudan in kooxdan loo soo gaabiyey g r u ee taabacsan sirdoonka milatariga ruushka ay doonayaan inay laayaan shacab fara badan oo ku nool dhulka galbeedka iyagoo sida la sheegaya doonaya inay ugu aargudaan kuwii lagu laayay gudaha ruushka howlgalkan cusub ee ay daaha ka rogeen misna ay ka digayaan sirdoonnada reer yurub iyo kuwa maraykanka ayaa abuuray cabsi xooggan iyo qoobgariir siyaasadeed waxaana hadda la wada sugayaa xilliga ay tallaabadaas dhici doonto ruushkuna sidii uu horeyba u sheegay uu uga aargudan lahaa dhammaan xulafada yukrain ku taageertay dagaalka hadda socda muddada sannadaha ah waxaan markan soo qabanayaa majalladda alra'yi ee ka soo baxda dalka urdun waxay daabacday maqaal ku saabsan maamulka gumaystaha yuhuudda oo saacadihii lasoo dhaafay fuliyey duqayntii ugu xooganeed maalmahan oo ay ku shahiideen tobaniyo ruux oo filistiiniyiin ah sida lagu soo warramaya ciidanka yuhuudda ayaa aroornimadii horey ee saakay waxa ay gantaallo ku garaaceen gudaha marinka khaze gaar ahaan deegaanka almawaasi oo ku yaalla magaalada khanyunis waxaana halkaasi degganaa xilliga dhacdada boqolaal ruux oo ka soo barakacay duqaymaha yuhuudda ee ka socda deegaanada kale ee marinka ilaa afartan ruux ayaa lagu soo warramayaa in mar qura ay halkaas nafta ku waayeen waxaana jira tiro dhaawacyo ah oo intaasi ka badan misena gaarayay ilaa lixdan ruux kuwaasoo hadda lagula tacaalayay qaar ka mid ah isbitaallada ku yaalla gudaha khaza waana sida ay majalladdu ka soo xiganaysa qaar ka mid ah mas-uuliyiinta caafimaadka filistiin waxaa intaasi sii dheer in weli raq iyo ruux toona lagu la'yahay tobanayo ruux oo ku hoos dugmay bacaadka halka kuwo kalena looga shakisan yahay in awoodda gantaallada ay dhulka la galeen oo ay sidaas ku shahiideen balse waxaa weli socda howlgallada gurmadka ee dadkaas lagu baadigoobayo sidoo kale waxaa weli gubanaya ilaa labaatan teendho oo ay dadi ku jireen markii ugu wardambeysay waxaana suurageli weysay in loo gurmado maadaama dabka meesha ka kacay uu yahay mid xooggan gurmadkuna uu qaadanayo wakhti dheer xaaladaha jira awoodood maamulka gumaystaha yuhuudda oo ka hadlay xasuuqan uu geystay ayaa sheegay in halkaas uu ku beegsaday xubno ka tirsan kooxaha muqaawamada filistiin taasoo lagu tilmaamay been abuur cad iyo waddo kale oo uu ku xalaashanayo dhiigga muslimiinta reer khaza waxaana middan lagu sifeeyey xasuuqii ugu darnaa ee dhaca isbuucan hadda maraya bartamaha haddii aan intaa uga gudubno qodobkaas waxaan markan soo qabanayaa maleeshiyaadka xuutiyiinta yeman oo maanta sheegay inay soo rideen mid ka mid ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee uu leeyahay maraykanka halka washington dhankeedana ay tibaaxday inay burburisay ilaa laba gantaal oo ka mid ah kuwa riddada dheer ee ay adeegsadaan kooxdan afhayeenka xuutiyiinta ninka lagu magacaabay yaxya sariic ayaa sheegay saacadihii lasoo dhaafay inay soo rideen oo ay gebi ahaanteedba burburiyeen diyaarad nooceedu uu yahay m q n xilli ay dul hehaabaysay hawada sare ee gobolka sacda oo dhaca dhanka waqooyi ee dalka yemen ninkan ayaa waxa uu hadalkiisa ku sii daray in howlgalkan uu yahay midkii labaad oo dhaca muddo afar iyo labaatan saac ah gudaheeda kaasoo lagu soo riday nuuca diyaaraddan oo ka mid ah sidii aan horeyba u soo xusnay kuwa uu sida aadka ah ugu xisaabtamo maraykanka uguna fadhiya malaayiinta dollar dhanka kale taliska dhexe ee maraykanka ayaa sheegay inay u suura gashay inay burburiyaan ilaa laba gantaal oo ka mid ah kuwa ay sida aadka ah u adeegsadaan maleeshiyaadkan ay taageerta iiraan gaar ahaan xilliyada ay fulinayaan howlgallada dhanka badda ah ee ay ku bartilmaameedsanayaan maraakiibta maraykanka iyo reer yurub waxa uu sidoo kale taliska sheegay inay gantaallo la beegsadeen gawaari xuutiyiinta u siday kaalmo milatari kuwaasoo ku sugnaa qaar ka mid ah deegaanada ay ka arrimiyaan maleeshiyaadkan ee yemen mana jirto weli xog cayimaysa xaddiga khasaare ee gawaaridan soo gaaray inta uu la eg yahay santikomka waxa uu ugu dambayn intaasi ku daray in sidoo kale ay burburiyeen diyaarad nuuca aan duuliyaha lahayn ah oo ay leeyihiin maleeshiyaadka xuutiyiinta yemen taasoo ku sugnayd hawada sare ee biyaha badda cas waxaan ugu dambayntii soo qabanayaa majalladda alra'yulyowm waxay daabacday maqaal ku saabsan kooxaha muqaawamada filistiin oo caddeeyey inuu nool yahay maxamed aldayf islamarkaana uu khaze ka horinayo dagaalka lagula jira cadowga waxaa saacdihii lasoo dhaafay baraha kala duwan ee internetka si aad ah u qabsaday qabarkan muujinaya inuu nool yahay maxamed aldayf oo ay goor hore maamulka yuhuudda sheegeen inay ku dileen duqayn xagga cirka ah usaama xamdaan oo ka mid ah saraakiisha ugu sarsaraysa kooxaha muqaawamada filistiin ayaa saacadihii lasoo dhaafay waraysi uu siiyey mid ka mid ah warbaahinta carabta waxa uu ku xaqiijiyey nolosha maxamed aldayf isagoona intaasi ku daray inuu weli ku sugan yahay gudaha khaza uuna ka qayb qaadanaya dagaalada lagu dhigbixinaya cadowga haddii israa'iil ay doonaysa in qaab nafsiyan ah ay inoo niyad jebiso middaasi ma ahan mid suuragelaysa waxaana u sheegaynaa in maxamed aldayf uu nool yahay uuna wanaagsan yahay weliba si dardar leh uu u gudanayo shaqadiisa naafaynta cadowga waxaa sidaas yidhi usaama xamdaan intii uu bixinaya waraysigan kadib soo yeeritaankii hadalkan waxa uu amakaa ku noqday maamulka gumaystaha yuhuudda oo sheeganayay in ninkan uu mar hore ka takhallusay maadaama ay u arkeen inuu yahay maskaxdii ka dambaysay howlgalka duufaanta al aqsa laf dhuun gashana uu ku noqday guud ahaan inahaas ayaan ku soo gebagabeynaynaa xubintii wargeysyada caalamka oo aad maanta ku dhegaysateen canaawiin kala duwan aan iminkan idinku wareejiya dhanka walaalkan suheyb cabdulaahi si halkaas uu inooga sii ambaqaado qeybaha inooga haray barnaamijka caalamulyoom
بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى بل لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caalamulyoom qodobka xigana waxa uu noqonayaa halyeeyada towxiidka ee jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ee ka howlgala galbeedka afrika ayaa sii laba jibaaray howlgalladooda jihaadiga ah ee ka dhanka ah cadowga allaah iyadoo saacadihii lasoo dhaafay bayaanaad kala duwan oo ka soo baxay mu'asasada azalaaqa lagu sheegtay mas-uuliyadda howlgalla kala duwan toddobaadkan allaha fadligii waxay mujaahidiinta ay laba howlgal ay ka fuliyeen gobolka siiqo kuwaasoo lagu beegsaday dhammaan maliishaadka xukuumadda riddada ah ee maali mid ka mid ah weeraradaas ayaana lagula wareegay saldhig ciidan oo ay ku lahaayeen agaarka deegaanka gaara iyagoo halkaasi kaga cararay gaadi dagaal sidoo kale cutubyo ka tirsan ciidamada mujaahidiinta ayaa waxaa u suura gashay inay weerar kamiin ah ay u dhigaan maliishaad ka tirsan xukuumadda riddada burkina faso weerarkaas ayaana waxaa cadowga looga dilay laba askari mujaahidiintu waxay sidoo kale soo qaniimaysteen hub isugu jira nuucyo kala duwan dhanka kale mu'asasada azallaaqa ah ayaa baahisay muuqaal dhoolatus ah oo lagu soo bandhigayo mid ka mid ah mucaskaraadka jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin mucaskarkan oo loogu magacdaray ashahiid cabdulwaaxid al ansaari raximahullah ayaa waxaa ku tababaranaya cutubyo ka tirsan jamaacadda iyagoo garwaxsan hubka nuucyadiisa kala duwan ayayna samaynayaan dhoolatusyo kala duwan
قادمون قادمون قادمون قادمون قادمون جند أقصانا أسرج الخيول تحنانا في زرافة ووحدانا نهجهم في الله فرقانا قادمون جند أقصانا أسرج الخيول تحنانا في زرافة ووحدانا نهجهم في الله فرقانا همهم تطير مسرانا من جنود البغي قد حانا فصهيل الخيل ضبانا وصليل السيف رنانا همهم تطير مسرانا من جنود البغي قد حانا وصهيل الخيل ضبانا وصليل السيف رنانا يا لثارتي إذا نشبت حربنا كالنار بركانا لن تري صيون إن زحفت جندنا سلما وأعوانا يا لثارتي إذا نشبت dhanka kale faraca ururweynaha alqaacida ee bariga afrika ayaa soo saaray bayaan bogaadin ah oo ku socda mujaahidiinta maqribul islaami bayaankaasoo cinwaan looga dhigay ammaan iyo bogaadin ku socota walaalaheena mujaahidiinta ee maqribul islaami ayaa waxaa soo saaray maktabka warfaafinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana lagu dirayaa fariimo garab istaag ah oo ku socda haliyada islaamka ee ka jihaadaya galbeedka islaamka ugu horreyn bayaanka ayaa lagu yidhi waxaana soo gaaray bishaarooyinka mujaahidiinta dulmadiidka ah ee maqhribul islaami kuwaasoo nafta farxad gelisay ruuxdu ku qabowday huquurtuna ay ku farxday sababa ku aadan guulaha ay xaqiijiyeen muraabidiinta la jecel yahay ee jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin iyo waxa ay soo bandhigeen ee ah duruus weyn oo kudayasho mudan oo ay ku jirto nafuur iyo in lagu tartamo waddada allaah iyadoo kelimadda alle laga koryeelayo shareecada islaamkana laga hirgelinayo mandiqada wajahaysa quwadaha kufriga iyo riddada kuwaasoo isku bahaystay kuna ballamay dhagarta iyo in dadka muslimiinta ah ay ka hor istaagaan inay ku noolaadaan nolol aamin ah oo farxad ay ku jirto iyagoo hoos harsanaya hooska shareecada rabbigooda una madax bannaan diinkooda dadnimadooda iyo himilooyinkooda bayaanka oo sii socda ayaa lagu soo hadal qaaday duulaanka ay wajahayaan muslimiinta galbeedka afrika ee cadowgoodu uu isku bahaystay sidii uga hor istaagi lahaa kudhaqanka shareecada raxmaanka isagoo soo qaaday duulaanno toos ah iyo kuwa dadban sidoo kale faraca ururweynaha alqaacida ee bariga afrika ayaa waxa uu bogaadiyey howlgallada halyeynimo ay fulinayaan mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin waxaana si gaar ah bayaanka loogu soo hadal qaaday howlgalkii u dambeeyey ee cagta lagu mariyey murtasaqada fagner ee ruushka iyo maliishaadka xukuumadda riddada maali innagoo ku doodayna inaan shaafinno qulubta mu'miniinta islamarkaana qadarinayna juhdiga kuwa shaqaynaya caragelinayna qulubta gaalada iyo munaafiqiinta waxaan walaalaheenna ku bogaadinaynaa guulahooda farxadda wata taasoo ay ka mid tahay duulaankii bishii muxaram murtasaqada fagnar kula beegsadeen deegaanka tantagagid ee koonfurta magaalada tanzaawateyn howlgalkaas barakaysan oo allaha fadligii sababay in laga takhalluso gebiyahaanba kolonyada la beegsaday ayna ku halaagsameen konton ka mid ah murtasaqada fagnar iyo toban ka mid ah ciidanka maali iyadoo la burburiyey dhammaan gaadiidkii ciidan ay wateen lana soo qaniimaystay hub iyo saanad ciidan ayaa lagu yidhi bayaankan bogaadinta ah ee ku socday mujaahidiinta maqribul islaami si gaar ah nusratul islaam walmuslimiin xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fariimo dardaaran ah u dirtay mujaahidiintaasi waxaana lagu yidhi bayaanka waxaan kula dardaarmaynaa walaalaheena mujaahidiinta ah inay sugnaadaan zaadna ay ka dhigtaan hadiga qur-aanka iyo sunnaha lana yimaadaan wax weliba oo asbaab ah oo xoojinaya awooddooda iyo nasrigooda allaah annaga iyo idinkaba hanaga dhigo kuwii uu ka yidhi وكاين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين
gebagabadii xarakada shabaabulmujaahidiin waxay bayaanka ku dirtay fariimo ku socda dhammaan mujaahidiinta ku sugan furmaha lagu hortaagan yahay cadowga iyadoo uu bayaanka la hadlayo cid kasta oo ay dhab ka tahay u nusraynta diinka allaah iyo ummadda muslimka ah ayaa lagu yidhi gebagabadii waxaan ka dagaalamaynaa bariga afrika indhahaynu waxay ku sii jeedaan baytulmaqdis quluubtaynu waxay la jirtaa dhammaan mujaahidiinta ku sugan huquurta islaamka baaqaynu wuxuu ku socdaa dhammaan kuwa muqhlisiinta ah ay dhab ka tahay unusraynta diinkooda iyo ummaddooda una dadaalaya sidiiay u hirgeli lahaayeen shareecada islaamka loogana adkaan lahaa gumaystaha iyo haymanadiisa sahayu saliibiga ah annagoo allaah ka rajaynayna inuu sufuufteenna ku mideeyo furushooyinka soo socda innagoo ah kuwa mid ah si aan dib ugu soo celinno mejdigii aan dhaxalka u lahayn cisadii islaamka iyo weynaantiisa iyo khilaafadii raashidada ahayd ee ku dhisnayd manhajka nubuwadda bayaankan ka soo baxay maktabka warfaafinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa imaanaya iyadoo uu sii xoogaysanayo halganka jihaadiga ah ee ka socda galbeedka afrika kaas oo dhimbilihiisu ay hurinayaan haliyada islaamka ee jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin نور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فات waa hagaag xilli asamo dhanka caafimaadka ah ay ka taagan tahay dunida ayaa warbixinno soo baxay waxa ay muujinayaan in xarumaha caafimaadda ee ugu badan caalamka ay ku yaalaan meelo ka baxsan waddamada reer galbeedka haddaba maxaan ka ognahay dalalka ay ku yaalaan tobanka cisbitaal ee ugu weyn dunida warbixintan soo socota waxaa arrimahaasi ku eegayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir waxaa jira kumanaan isbitaallo iyo xarumo caafimaad oo ku yaala dunida kuwaas oo bixaya adeegyada kala duwan ee daawooyinka balse ma isweydiisay dhegeystow waa kuwa tobanka isbitaal ee ugu weyna caalamka isbitaalku waa muasaso la dhiso laguna qalabeeyo howlwadeenno aqoontooda dhanka caafimaadka ay sarreyso si ay ula macaamilaan xanuunada daaweyn qaliino iyo baaritaan ugu sameeyaan bukaanada iyagoo hadba qiimeynaya xaaladahooda isbitaalladu waxay bixiyaan goor waliba iyo goob kasta daawooyinka dadka la ildaran xanuunada halista ah kuwa xaaladaha degdega iyo dadka qaba xanuunada naadirka sidaas awgeed waxaa ahmiyad gaar ah iyo mudnaanba leh isbitaallada haddaba waa kan doctor maslax oo si kooban inoogu sharaxaya ahmiyadda uu isbitaalku u leeyahay caafimaadka bini'aadamka
guud ahaan ahmiyadda ay leeyihiin isbitaalada ama isbitaalka een, shaqada isbitaalka iyo nidaamyada caafimaadka waa in la bixiyo adeegyo daryeel caafimaad oo qiimo sare leh oo loogu talagalay xaaladaha u baahan daawo daryeel la socodka bukaanka iyo daweynta iyo in la isku iyo in la isku duwo daryeelka xaaladaha dabadheeraada marka loo shaqeeyo dadweynaha iyo ka jawaabista xaaladaha degdega ah ee caafimaadka dadweynaha ee lama filaanka ah ama lama huraanka ah Een, isbitaaladu waxay muhiim u yihiin bixinta daryeelka caafimaadka sida daryeelka caafimaadka muhiimka ah iyo xarumaha adeega caafimaadka marka laga reebo bixinta adeegyada degdega ah waxay sidoo kale si weyn uga qayb qaataan horumarinta cilmi baarista caafimaadka hagaajinta daryeelka bukaanka ee iyo sidoo kale la qabsiga isbeddelka shuruudaha bulshada ee ku saabsan ee arrimaha caafimaadka waxaad u baahan tahay inaad ogaato isbitaaladu waxay leeyihiin hab dhammaystiran oo ku saabsan daryeelka bukaanka oo diiradda saaraya daweynta cudurrada kala duwan iyo bixinta baahiyaha aas-aasiga ah ee dadka waxay si firfircoon uga qayb qaataan cilmi baarista waxay si adag ula dagaalamaan cudurrada waxayna taageeraan abuurista tiknolojiyadda cusub ee caafimaadka kuwaas oo dhammaantood si weyn u horumarinaya kobcinta joogtada ah ee caafimaadka adduunka ee isbitaaladu waxay noqon doonaan kuwo aad muhiim u ah mustaqbalka bulshada isbitaaladu waxay isbedeli doonaan natiijada dadka da-da ah iyo horumarka tiknolojiyadda la qabsigooda muuqaalka ee isbedelaya ee bixinta daryeelka caafimaadka aas-aaska u ah caafimaadka iyo ladnaanta ee bani aadamka Een, isbitaaladu waxay bixiyaan adeegyo muhiim ah oo saameyn weyn ku leh fayoqabka taas oo dhigaysa tiirarka caafimaadka dadweynaha iyo nidaamka daryeelka caafimaadka haddii aan u gudagalno tobanka isbitaal ee ugu weyn caalamka waxaa ugu horreeya isbitaalka koowaad oo ah xarun ku taal shiinaha kaasoo taabacsan jaamacadda gobolka tishangidshu isbitaalkan waqti xaadirkan waxaa loo tixgeliyaa kan ugu weyn caalamka wuxuu qaabilaa kumanaan qof waxaana uu leeyahay toddoba kun oo sariir waxaa markii ugu horreysay laga aasaasay isbitaalkan magaalada kaifing oo ah caasimadii hore ee gobolka khanaan ee shiinaha sanadku markuu ahaa kun sagaal boqol sideed iyo labaatankii isagoona hoos imaanaya xilligaasi kuliyaddii caafimaadka jaamacadda khanaan inkastoo ugu dambeyn loo soo wareejiyey magaalada hadda caasimadda u ah gobolka khanaan oo lagu magacaabo tishangidshu waxaa ugu dambeyn magacan uu qaatay kadib markii dowladda shiinaha isku dhaftay jaamacado dhowr ah oo ku midoobay magaca isbitaalka koowaad ee taabacsan jaamacadda tishangidshu ee dalkaasi shiinaha xarunta labaad ee ugu weyn isbitaalada caalamka waxay qaadaa in ka badan afar kun saddex boqol oo bukaan xarunta caafimaadka ee galbeedka shiinaha oo taabacsan jaamacadda siitshuan waa isbitaalka labaad ee ugu weyn caalamka waxaana uu qaadaa afar kun iyo saddex boqol oo sariir isbitaalkan wuxuu ku yaalaa bartamaha magaalada tishaanguddo oo ku dharirsan webiga jiin xaruntan waxaa la dhisay sanadkii kun sagaal boqol afar iyo tobankii waxaana sanadkii labada kun la isku dhafay iyada iyo jaamacadda siitshuan waxaana waqti xadirkan ku yaala halkaasi afar isbitaal oo wax lagu barto islamarkaana iyada taabacsan iyo shan kuliyadood isbitaalka saddexaad ee ugu weyn caalamka waxaa uu ku yaalaa filibiin waxaana uu qaaday afar kun iyo laba boqol oo sariir taasoo macnaheedu yahay inuu qaabili karo afar kun iyo laba boqol oo bukaan masaaxo ahaan isbitaalkan oo lagu daaweeyo xanuunada nafsiga waxa uu ku fadhiyaa afar boqol iyo toddobaatan kun oo mitro squire ah waxaana uu ku yaalaa magaalada manda loyong oo u dhow caasimadda dalkaasi isbitaalkan ayaana la dhisay sanadkii kun sagaal boqol sideed iyo labaatankii isbitaalka afraad ee qaybta ka ah tobanka xarumood ee caafimaad ahaan ugu weyn caalamka waxaa lagu magacaabaa linko shong jong kaas oo ah xarun caafimaad midda ugu weyn taiwan waxaana uu qaaday afar kun oo sariir isagoona ku yaala mandiqada guishaan ee magaalada taiwan isbitaalkan waxa uu qayb ka yahay shabakadaha isbitaalada ee taabacsan hay-adda caafimaadka ee tashang jong waxaana la dhisay sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo sideedii shanaad waa isbitaalka magaalada ankara ee bilkant ee dalka turkiga isbitaalkan ayaa loo aqoonsan yahay midka shanaad ee ugu weyn caalamka isagoona qaada saddex kun sideed boqol iyo toban sariir waxaana la furay sanadkii labada kun sagaal iyo tobankii waxa uu ku yaalaa xaafadda bilkant mandiqada kayankaya ee ku taal caasimadda turkiga ee ankara isbitaalka lixaad waa xarunta caafimaadda dalka sri lanka waxaana uu qaabilaa saddex kun iyo afar boqol oo ruux iyadoona dalkaasi laga dhisay sanadkii kun sideed boqol lixdan afartii waqti xaadirkanna waa xarunta ugu weyn ee xarumaha caafimaadka dalkaasi waxa uu ku shaqeeyaa masaaxo dhan boqol afartan iyo shan kun oo mitro squire ah iyadoona sanadkiiba lagu daaweeyo in ka badan laba milyan oo bukaan bishiina waxa uu sameeyaa shan kun oo howlgalo qaliinada qaybahooda kala duwan chris hani baraguanath waxa uu ku yaalaa dalka koonfur africa waxaana uu qaadaa saddex kun iyo laba boqol oo sariir iyadoona uu ku fadhiyo masaaxo dhan lix boqol iyo siddeetan mitir murabbac ah isbitaalkan waxa uu ku yaalaa deegaanka sowiito oo dhaca koonfurta johannesburg waana xarunta toddobaad ee ugu weyn isbitaalada caalamka nambarka sideedaad waxaa ku jira isbitaalka qasrulcayni ee dalka masar waxaana uu qaadaa saddex kun iyo laba boqol oo sariir ama uu qaabili karaa kumanaan ruux oo bukaano ah waxaana xaruntan cilmi baaris iyo waxbarasho ay hoos tagtaa kuliyadda caafimaadka ee qasriga alcayni ee jaamacadda alqaahira waxaana isbitaalkan ay xaruntiisu tahay magaalada qaahira sagaalaad waxa uu ku yaalaa serbiya waxaana uu qaadaa saddex kun boqol iyo konton sariir xaruntan caafimaad ee akademiyada ah ayaa dalkaasi kaga taalaa magaalada balgaraad waana xarun caafimaad midda ugu muhiimsan magaalada iyo guud ahaan dalkaasi tobanaad waa kuliyadda caafimaad oo ku taala dalka hindiya waxay kuliyaddan caafimaad ku taalaa meel sideed kilomitir bariga uga beegan magaalada kosikood gobolka kiraala ee dalka hindiya waxaa isbitaalkan uu qaadaa saddex kun iyo shan iyo labaatan sariir waxaana la dhisay sanadii kun sagaal boqol konton iyo toddobadii waana isbitaalka ugu weyn guud ahaan dalka hindiya isagoona ku fadhiya masaaxo dhan hal milyan iyo boqol kun oo mitir isku weyr ah tobankan xarumood waxay ahaayeen isbitaalada ugu weyn caalamka waxaana ku kala yaalaan sida aan warbixinta kusoo gudbinay dalalka shiinaha filibiin taiwan sri lanka koonfur africa masar serbiya iyo sidoo kale dalka hindiya oo uu ku yaalo isbitaalka tobnaad ee ugu weyn caalamka بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور wahagaag guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom oo aad maanta ku dhegaysateen qodobo kala duwan kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaasii nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى